إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد waxaan ku soo dhex jirnay qaybtii ugu dambaysay ee asalkii saddexaad oo ah macrifatu nebiyillaahi moxamedin sala allahu calayh wasalam marka macrifadiisii marka waxaa ka mid a sidaan soo sheegnay in magaciisa iyo da'diisa iyo meeshuu ku dhashay iyo meeshii laga soo bixiyey iyo meeshuu u haajiray meeshuu ku dhintay dacwada oo watay waxyaalaha ay ku dhisan tahay waxaasoo dhan waa soo marnay marka waxaan ku soo dhex jirnay hijiradii nabiga calayhi salatu wasalaam markii dambe markii inuu madiine u haajiray oo markaa ay ku qaadatay muddaduu madiine joogay toban sano kabacdina nabiga calayhi salaatu wasalaam wafaadkii iyo geeridiisay u timid wa annahu iltaxaqa birafiiqi alaclaa inuu dadkii sare ou haleelay oo nabiga uu dhinto calayhi salaatu wasalaam marka wafaadkiisii iyo xaaladiisii iyo mowqifkii abuubakar waanu ka soo hadallay radia allahu canhu dadkii markii ay wareereen inuu dadkii uu dejiyey oo ku yidhi man kaana yacbudu allah fa ina allaha xayun laa yamuut waman kaana yacbudu muxammadan fa ina muxammadan qad maat marka aayaddii buu akhriyey wamaa muxammadu nabi moxamed ma ahan ilaa rasuulun rasuul la soo diray waaye magar waa rasuul qad khalat min qablihi rusul rusul ayaa ka horraysay haddaba afa in maata ma hadduu dhinto ow qutila ama haddii la dilo inqalabtum yaad u gadoonteen calaa caqaabikum cirbihiinna magaalaad noqonaysaan aayaddan waxay ku soo degtay khaswatu uxud markii ay dhacday ee markii hore muslimiintu intay gaalada jebiyeen oo gaalada laga adkaaday ayaa nimankii dhabarjebinta buurta yartaa loo geliyey oo nabiga uu la dardaarmo uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam war haddiina la jebiyo iyo haddaan wax jebinnaba meeshiina jooga oo halkiina ka dhaqaaqinina markii gaaladii la jebiyey arkeen khaniimadii oo la aruursanayo ayay qaar waxay yidhaahdeen waa khaniimadan wax ka aruursanayna ninkii madaxda u ahaa cabdullaahi la dhihi jiray wuxuu yidhi amarka nabiga ha khilaafinina konton ay ahaayeen afartan toban maahan intii kale waa ay khilaafeen oo khaniimaday wax ka aruursadeen khaalid bin waliid intuusan soo islaamin oo ciidamadii gaalada uu watay ayuu uxud gadaashiisa buuraha intuu ka soo wareegay dhinaca madaarka uu ka yimid ayuu wuxuu arkay meeshii dhabarjebinta ciidankii loogu talagalay inay difaacaan oo meeshii ka baxay ciidankii oo muslimiinta oo gaaladii eryanaya ayuu marka dhabarka ka yimid oo fardooleydii oo tiknikada maanta ka dhigan halkaasaa marka dhibaata ay dhacday shayddaankii iyo gaaladii ay faafiyeen inuu nabiga uu dhinto calayhi salaatu wasalaam dadkii waa wareereen qaas waa iska carareen qaar waxaa weeye waxay sameeyaan bay gara waayeen kooxna nabiga calayhi salaatu wasalaam abuubakar iyo cumar ay ka mid yihiinna difaaca nabiga ayay maaragtay ay ku mashquuleen oo nabigay difaacayeen adii markii dambe uu aryaal is aruursaday oo ilaahay rasuulkiisii oo maaragtay uu nabadgeliyey almuhiim dad badana intay wareereen ayay maaragta yidhahdeen diinta hadduu nebi maxamed maxaa hadee maxaa kaloo la haynaya marka rag ka midina waxay yidhaahdeen hadduu nebi maxamed dhintay muutuu calaa maa maata calayh wuxuu ku dhinto ku dhinto diintiinna haysta oo ku dheganaada aayadda markaasay soo degtay kabacdi markaade geeridii runta ahayd ay tidi markii hore dicaayad beenay aheede faraj bayba noqoto abuubakar markuu aayaddii ku akhriyey ay maqleen waxaad mooddaa aayaddan weligoodba inaysa maqlinoo hadda ugatay kaa fa ka'annamaa unsilat fii tilka laxda ayadoo markaa la soo dejiyey marka mawaaqifta waaweynoo abuubakar ay ka mid tahay mowqifkan cajiibka ah oo maaragtay saxaabadii dhammaan markay wareerta asaga uu sugnaaday iyo mowqifkii kale oo ghaswatulxudaybiya markii shuruudda gaalada laga gelayey ee saxaabadii dhammaan ay wareerteen gaaladii baan isu dhiibnay abuubakar waxa weeye hadalka nabigu ku hadli jiray hadal lamida ayuu cumar kula hadlay radia allahu canhu mowqifkiisa saddexaadna waxay ahayd markii nabigu calayhi salaatu salaam intuusan dhiman ayuu wuxuu bixiyey jeyshu usaama inuu ruum ou ku duulo markii uu nabigu ou dhintay ayaa gaala dadkii carabtaa qaar badanaa ridoobay markaasaa waxaa loo soo jeediyey abuubakar jeyshka usaamo ha bixinin sababtoo waxaa weeye gaaladii baa markaa lagu soo dhiiranaysa wuxuu yidhi xarig nabigu furay calayhi salaatu uu xihay nabigu ma furaya buu dhahay jeyshkiibuu diray wa ficlan daacada rasuulka barako iyo khayr baa laga helaa markii uu jeyshkii ou diray carabtii dhammaa uu ridoodiyo gaaladii waxay is idhaahdeen war reer maaragtay asxaabtii waa xoog badan yihiinoo haddaysan xoog lahayn jeyshkan maba aysan iska dirin markaasay baqeen tiis afaraadna waxay ahayd mawaaqifta cajiibka ah nimankii sakada diiday oo qaarna ay ridoobeen qaarna waxay dhaheen sakada nabigaa la yidhi qaad khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum laakiin gaalnimo ma aysa sheegeen waxay yidhi abuubakar waa la dagaalamayaa la uqaatilana man faraqa bayna asalaati waazakaat cumar wuxuu ku yidhi dad laa ilaaha illaa seed ula dagaalamaysa waa la dagaalamahu dhahay sababtoo xaqi islaamkay ku tacadiyeen markaa cumar iyo abuubakar xadiidka ibnu cumar iyo abuu hurayre midna ma uusan maqlin markii dambe ayaa ibnu cumar iyo xadiidkiibaa cumar markii dambe markuu arkay abuubakar oo hadalkii aad ugu dheggan cumar wuxuu gartay hadalkaa inuu xaqii abuubakar uu ku waafaqay kabacdina xadiidkii abuubakar ayuu marka uu mowqifkiisa ayuu taageeray oo nabigu nabigu wuxuu yidhi alayh sala low qaatilanna annaas xataa yashhaduu an laa ilaaha illa allah wa anna muxammadan rasuulullah soo maaha maaratay salaada xata yuqiimu salaa yuutu zakaa soo maaha fainahum adaacuu lidalika fainahum qad casabuu minii dima'ahum ilaa bixaqi lislaam wa xisaabuhu cala allah marka hadday zakadii ay guda waayaan weli xaqii islaamkaa ku dhiman oy weli yidhahdaan ma bixinayno dagaalaan ku jirnaa markaasoo kale waa lala dagaalamaya marka mawaaqifta cajiibka ayuu abuubakar lahaa radia allahu canhu nin walba saxaabada ka mida uu gaari waayey laakiin ilaahay uu kaydiyey radia allahu canhu wa ardaah marka sidaa waxau ka abuubakar sidiiqu haadihi alumma wa afdalu saxaabati ayuu ahaa ummaddan markii nabiga laga reebo waa ninka ugu fadli badan radia allahu canhu wa ardaah shiikhu wuxuu ku yidhi akhada haadaa arrintaa akhada calaa haadaa arrintaa oo madiino iyo sharaa'icda maaragtay in maaragtay la jideeyo waxay ku qaadatay iyo jihaadkii cashara sinina toban sano oo madiino joogay wa bacdahaa bacdigeedna tuufiya waa la oofsaday waa dhintay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh laakiin asaga ha la oofsadee diintii ma la dhimatay mise waa joogtaa wa diinuhu diintiisana baaqin waa baaqi weeye ilaa qiyaamaha uu ka dhaco oo dabaysha riixda ay imaanayso dadka mu'miniinta oofsanayso oo kabacdi dadka shiraaru nnaasi ay adduunka ay ku baaqi noqonayaan diinta nabigiisa diinta nabigeena way soconaysaa wuxuu yidhi shiikhu wahaadaa diinuhu midkaan hadda aan haysanno oo qur-aanku iyo sunnadaa waa diintiisa weeye laa khayra wax khayra ma jiro ilaa dalla alummata calayhi ma garatay ummadda waa uu tusiyey wax alla waxa khayr macnaa nabiga sida uu nusxigiisa iyo daacadnimadiisa iyo ummaddiisa ugu roonaa wax alla wixii dan diin iyo adduunye aakharo ay ugu jirto iyo hanuun iyo wanaag waa uu tusiyey walaa sharra sharna ma jirto ilaa xadarahaa minhu nabigu waa uu ka digay sharkaa ma garatay waa uu ka diga nabigu calayhi salaatu wassalaam waalkhayru aladii dalla calayhi khayrka ou nabigu tusiiyana adtawxiidu ilaahay in la waxido cibaadada lagu waxido waayo oo cibaadada lagu kala yeelo aan alle loo shirig yeelinoo shirkigana laga dheeraado towxiidkana gowdas dambeedyada lagu qabsado iyo wa jamiicu maa yuxibbuhu allaahu wixii ilaahay uu jecel yahay oo salaadii iyo soonkii iyo sadaqadii iyo xajkii iyo birulwaalideynkii wax alla wixii acmaalulbiri ah oo dhanu alla uu jecel yahay wa yardaahu allana uu ka raali yahay waasharu aladii xadara minhu waxa shartaa uu nebigu uu ka digay oo ummadda uu yidhi war ka carar oo ka fogaada ashirku shirkiga ugu weyn shirkiga ayaa ugu weyn iyo wa jamiicu maa yakrahuhu allaahu ilaahay wixii ou nacayo oo macaasida iyo bidacda ah oo kufrigii khamradii qatligii oo maaragtay dadka la dilo zinadii iyo sariqadii cuquuqulwaalidaynkii jaarka oo la dhibo waxaas oo dhan ou nebigu uu ka digo calayhi salaatu wasalaam haddaba risaalada nabiga calayhi salaatu wasalaam ma risaalo khaasah mase waa risaalo caama risaaladiisu waa risaalo caamaho min maalintii la soo bixiyey ilaa qiyaami saaca jinni iyo insiga joogo oo dhan ayay muwajah ay ku tahay nacam wuxuu yidhi bacaahu allaahu ilaahay nebiga waa uu soo bixiyey ila annaasi kaaffa dadkoo dhanba maaragtay uu ilaahay u soo bixiyey ya haa washaru aladii xadara minhu shartuu ka digana ashirku shirkigu weeye iyo wa jamiicu maa yakrahuhu allaahu allah wixii ou nacay oo sharci ahaan oo u nacay wa ya'baahu alle uu diidan yahay ilaahayna shirkiga iyo macaasida u nacay in tashkuruu yardahu lakum il walaa yardaa licibaadihi alkufra ilaahay gaalnimada iyo macaasida ilaahay addoommadiisa raalliguma ahaan wain tashkuruu yardahu lakum haddaad ilaahay ku shukrisaan oo daacadiis ku caalfashaanna ilaahay raalli wou idinka noqonaya haddaba risaaladiisa waa risaalo caam a weeye bacatahu allaahu ilaahay wuxuu soo diray ilannaasi dadkiiba u soo diray kaafatan dhammaan iyadoon kala reebitaan aan lahayn oo ay sida ahlu kitaabku ay sheegana ay leeyihiin carabta umiyiintaha loo soo diray ma ahan ayagoo dhanba muwajah ku yahay ama mushrikiin ha ahaadeen ama ahlu kitaab ha ahaadeen jinniya insiba waaftarada allaahu ilaahayna wuxuu farad oo waajiba ka dhigay daacatahu in la adeeco calaa jamiici haqalayni labada culculus ayuu ilaahay waajib uga dhigay labada culculus waxaweya saa kuu fasiree aljinnu waalinsu waa sida ilaahi uu yidhi sanafruqu lakum ayuha haqalaan waan idiin soo jeesanaynaa xisaabtankiinna taasina waa tahdiid waaye ka'annamaa allah wax mashquuli kara lama arko laakiin macnaha waxaweye maalintii qiyaamaha la gaaro si xoog lahan idiin xisaaminaynaa waxbaad arki doontaa wey waa kuu soo faariqi doonaa waa kuu soo gacan bannaanaan doonaa sidaas oo kale marka waa nooc min atahdiid wa ilaa alla wax mashquulinayo lama arko subxaana wa tacaala aljinnu waalinsu weeye waddaliilu waxaana u daliila inay risaaladiisa ay caam tahay qul waxaa tidhaahdaa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu ku yidhi yaa ayuhannaasu dadow innii anigu rasuuluullah ilaahay rasuulkiisii ilaahay baan ahay ilaykum adinka jamiican dhammaan insaan haddii aad tihiin sidoo kale jinnigana waayo wuxuu kaloo ilaahu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas ma garad dadkoo dhan un baan kuu soo dirnay aayad kale nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlaya khasaaistiisa oo maaragta isagaa lagu khasisay waxaa ka mida wa kaana annabiyu bacatu ilaa qowmihi dadku waxabaa nabi kasta qoladiisa loo bixin siidi jiray amaa ana wabucidtu ila annaasi kaafa dadkoo dhan baa la ii soo diray ilaahayna wuxuu cadaab ugu yaboohay qolo kasta oo xisbiya oo fica ah oo maanta ma arkaysaa nebiga diidda cadaab ugu yabooho ilaahay wuxuu yidhi waman yakfur bihi min alaxsaabi faannaaru mawciduhu kooxaha kala duwan mushrikiin majuus ahlulkitaab yahuud iyo nasaara inta firaq oo diimo sheeganaysa qofkii nebi maxamedba ku kufriya calayhi salaatu wasalaam oo risaaladiisa diida fa naaru mawciduhu naar baa laga ballan qaaday xadiid kaloo muslim uu yidhi wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam waaladii nafsii biyadihi ilaahii waxaan ku dhaartay nafsaddeeday gacantiisa ku jirtee laa yasmacu bii axadun min haadihi alumma ma maqlo risaaladayda iyo nebinimadayda oo waxyigii sooma garo qof ummaddan ay ummatu dacwa ka mida laa yahuudiyu walaa nasraaniyu yahuudi iyo nasraani mid ou yahaba humma laa yu'minu bi oon markaa i rumaynin oo nebinimadayda diida ilaa kaana min asxaabi annaar asxaabu naarkuu noqonaya marka dad badana waxay u haystaan in maanta ma arkaysaa qofku haddii ou masiixiyada iska haysto ama yahuudiyada iska haysto iyo kii muslimka haysto gebigood waa ahlul adyaan oo maaragta inay jannada iska gelayaan taas waa fikrad khalada waa nebi maxamed markii la soo bixiyey risaalo oo dambe oo shaqaynaysa ma jirto sharcigiisa sharci kasta nasakhay qofkii aan rumayninna waa gaal wey ina aladiina kafaruu min ahli lkitaabi walmushrikiin labadoodaba gaalaa lagu sheegay hadday nabiga iyo risaaladiisa iyo dacwadiisa ay maaragta ay rumayn waayaan taas marka qofkii uu khalad kaga jiro waa qof islaamnimiyo midna aan waxba ka aqoonin hadduu jaahil yahana waa inuu barto weeye hadduusa jaahil ahayna waa qof hade mucaanidaho man lam yukafir ilkaafira gaal cad qofkii waa gaal dhihi waayo huwa kaafir waay sababto maba yaqaan wax islaam lagu soo galo wax kale qof risaalo nebi maxamed diiday waa muslim qof dhahaya oo diinu leeyaho camalaa ilaahay uu ka aqbalaya oo janna u gelaya kaas waxa waa kaafir maxdu awaay walciyaadu billah midda kale wa akmala allaahu ilaahay wuxuu ku kamilay bihi nabiga addiina diintuu ku kamilay diintii ku kamilay sababtoo nabigeenna wuxuu noo sheegay calayhi isalaatu wasalaam mathali wa mathalu lambiyaa'i buu dhahay ka mathali rajuli ibtanaa dahra ambiyada kale waxaan isu nahay qof sar dhisay sartii qofkii uu dhisay wou qurxiyey fa axsana binaa'aha ilaa mawdica labina meel uun maaragtay yacni bulkeetar la saaro oo sarta qurxinaysa halkaasaa ka maqan fabada'a annaasu yaduufuun dadkiiyaa sartii dhex wareegaya fa qaaluu maa axsana haada lowlaa haadihi labina haddii dhoobadaa la saari lahaa waa isku hagaagana duustay noqoneed boqolkiiba boqol waa hagaagsananahayd fa anaa mawdicu labina oo dhan macnaa diinta iyo risaalaadka diinta nabigeenna kaamil yeelaysa marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam diintiibuu kaamil yeelay walidaalika ambiyada kale laguma dhihin diintiibaan kaamil yeelay ilaa waxyiga nabiga loo soo dejiyey waddaliilu waxaa u daliila qowluhu tacaalaa uu yidhi alyowma maanta ayaan akmaltu lakum diintiina idiin kamil idiin dhammaystiray wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadeydana waa idinku taam yeelay wa radiitu lakum alislaama diinan diintaa islaamka ah ayaan raalli inkaga noqday islaam khaasa islaam caama a jira islaamka khaaska caamka ambiyadoo dhan islaamnimaday ku sugnaayeen soo maaha laakiin islaamka khaaska ah waa midka nabigeena la soo bixiyey calayhi salaatu wasalaam oo qur-aanka iyo sunnada oon hadda ka soo sheekaynay oo islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka aan maaragtay aan ka sheekaynan marka waradiitu lakum lislaama diinan waa islaamka khaaska ee nabigeena uu la yimid calayhi salaatu wasalaam qofkii marka diintaas aan haysanin ilaahay kaa raal ka raali noqoy waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu ilaahay ka aqbali maayo qofkii islaamka aan diin ka dhigan oo wax kale ka dhigta wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin aayad kale ilaahay wuxuu yidhi ina addiina cinda allahi alislaam diinta jirta oo maqbuulka ah ilaahay agtiisa waa islaamka macnaha markii nebi maxamed la soo bixin islaamka khaaska uu la yimid taasaa marka laga wada yahuudiye iyo nasraaniyo iyo shirki iyo majuusiyo wax soconaayo ma laha marka diinta xag caqiida waa laga dhammaystiray xag axkaamta iyo sharaa'icda waa laga dhammaystiray xag akhlaaqda waa laga dhammaystiray xagga xadaarada iyo tamadunka iyo maanta ma arkaysaa wakti kastaba fii kulli wakti inay la socotona waa laga dhammaystiray xataa maanta ma arkaysaa gaaladu xataa waa ku xaasidi jirin aayaddan markay soo degtay ayuu mid yahuudiya cumar wuxuu ku yidhi low kunnaa macshar alyahuud wuxuu dhaha yaa amiira almu'miniin aayatun fii kitaabikum low kunnaa macshar alyahuudi nazalan calayna latakhadnaa maaragta yacni waxaan ka dhigi lahaa yoomaha ciida yacnii aaya haddii aayaddan diinteena ay ku jiri lahayd inays diinteenna ku jiran sida hadda aan sheegaya caddaynaysa hadday aayaddan diinteena ay ku jiri lahayd maalintay soo degtay ciidaa ka noo noqon lahayd suu yidhi waa maalin waa aayade suu yidhi aayaddan wuxuu yidhi annagaba ciid ilaaha baa nooga dhigay maalina carafo iyo oo jumco ku soo aaday soo degtay soo maaha marka ilaahay baa subxaana wa tacaala waqti ciidaho wanaagsan nooga dhigay gaaladuna markay la yaabaan diinta waxay dhihi jireen callamakum nebiyukum kulla shayin xata alqiraa'a ninaa abudar ku yidhi nebiguinu wax kala wax kasta waa idin baray xataa sida musqusha xaajada loo guto la isaga dhaqo in musqusha markii la galayo awalan bismi illaahi la yidhaahdo inuu qofku meel asuran oo maaragtay oo fadhiisto inuusan maaragtay uusan ku hadlin haddii uu xaajada guto inuu iska istanjoodo ama qoryo iyo dhagax wuxuu isaga istanjoodo markuu soo baxay musqusha lugta biixa inuu soo hormariyo midigta inuu soo hormariyo markuu gelana bidixda inuu soo hormariyo markuu gela inuu bismillaahi yidhaahdo markuu soo baxayo khufraanaka siduu isaga daahirin lahaa wixii dhammaa ayuu nabigu u sheegay markaasuu yidhi nacam laqad nahaana an nastaqbila alqiblata biqaa'idin ow bowli wuxuu naga reebay meel saxaraa cidlaha markaan joogno inaan qiblada ama saxarada ama kaadida ula jeesanno ow an nastanjiya biaqala min alaati axjaar ama saddex dhagax iyo saddex warqood wax keer inaan ku asajoonno ow an nastanjiya bilyamiin inaan miigta isaga tirno saxarada ilaa miidku waa midii wax lagu cunaayo sharaf leh waxyaalaha liitana biidxa iska leh ow an nastanjiya birajiicin ow cadmin ama waxaa naloo diiday inaan maaragtay digo iyo laf aan ku asajoonno lafta awalan waa lafku waa muxtaram waayo waa hilib oo ikhwaanuljinni oo mu'miniinta ayaa cunaya rajiicana haddi waxa weeye waa digada dameerka iyo oon waxa aan la cunin ayakuna waxa weeye marka waa najaas haddii ay midda xoolaha yihiin sida saxiixa najaas ma aha laakiin iyada waxaa loo diiday ayagana calafun lidawaabiljinni jinniga daabooyinkiis iyo maaragtay gaadiidkiis ayay calaf ay maaragtay u yihiin marka aayaddan marka waa aayad weyn taa marka waxay ku tusinaya diintu ibtidaaciyo uma baahno in wax lagu soo dardaro iyo qashaabiri ma u baahno ilaahaa kaamil yeelay kitaabkaa lagu kaamil yeelay sunnada nabigaa lagu kaamil yeelay sidaa darteed nabiga wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam man axdata fii amrinaa haada maa laysa minhu fahuwa raddun qofkii arrinteenna ku soo dariyey waxaan ka mid ahayn isagaa lagu celinayaa imaam maaligna wuxuu yidhi qofkii diinta bidca ku soo dara waxaa weeye buu yidhi waa qof odhanaya nebi maxamed diintiisu kaamil ma ahane anaa dhammaystirayo marka inuu nebi maxamed uu ka fiican you sheeganaya marka bidcada sha'nigeedu waa fadhar wey marka diintan waa kaamil dhinac kastaba xag axkaam xag sharaaci xag madannimo dadka hadda ama siyaasaadka ama waxyaalahan xadaaraadka iyo zamankaas qaara waxay ku leeyihiin diintu rakbulxadaara lama socon karto saa darteed waa inaan qawaaniintan bashariga aan qaadan diinteena rakbulxadaara way la socon karta haddii rakbulxadaara loola jeedo fisiqa iyo zilada in la xallilo iyo khamrada in la xallilo iyo ilaahay in lagu kufriyo subxaana wa tacaala iyo calmaannimada hadda taasi xadaarada waxay u dhibta maahane waxay ku kordhisaba ma lahan waa halaag macaasi allay keeni amaa xadaarada waxay u dhibaya lama arko sababtoo diinteenna ta-awur ma diideyso in adduunyada qofka uu hormarsado in dhaqaala uu hormarsado in tiknika iyo culuumta iyo tijaarada in la hormariyo diinteennu may diids ma diideyso ilaahay wuxuu ku leey wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj ma garan ilaahay diintiina maarka wax dhib idinkama idinkuma yeeli yuriidu allaahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra cilmigan hadda sayniskaa oo tajriibigaa oo macnaha exberimentalka oo la baaro muslimiinta asalkooda laga keeno gaaladan waxay yaqaaneen waxaan falsafatulyunaan oo logic ah war laysku celceliya saan waa saan tanna waa saan hadday saan noqoto deerfoor tanna waa saan wax loojigo oo wax ka dhalana aan la arkin ayay yaqaaneen laakiin wixii in maaragtay dibigii la hormariyo maaddadan maaddadan ku dar tantadan ku dar fisikiska iyo tikniika in maaragtay la hormariyo juqraafiga iyo maaragtay badaha baaritaankooda iyo dhulka kalaaymidkooda in la hormariyo astronomiga iyo xidigaha siday u socdaan iyo waxyaalahaas culumta ku saabsan kulli muslimiintaa lahaa cilmiga navigationka oo badaha sida loo jeexayo waxaasoo dhan hudhuuda muslimiintaa dejiye markuu hadda oo vaska digama ou meelahan oo warwareegaayo markaas ka hor baxaarintii muslimiintu andalus joogi jiray ay ka qaateen soo maaha dhulkaana mar horaa la sahliyey amiirika mar hore muslimiinta waa been wuxuu sahniyey lama arko dad muslimiin ay ugu tageen oy meesha ay maarata ku baabi'iyeen khidada oo vaska digama ou u wareegaayo cape of good hope iyana waxay ahayd dadka muslimiinta tijaaradoodu waxay ahayd dhulkan ilaa hindiya ilaa hadda abuudaya markaa joogto hindiya maxay ku jirtaa wax yaray ku jirta soo maaha wax la dhihi jira kamil karaban oo awrtan faraha badan oo tijaarada ayaa dhulkaas iyo hindiya iyo halkaa laga keeni jiray markaasaa dhulka muslimiintao dhan iyo dhulkaas kaloo hadda iiraan iyo dhulkaas kaloo kasii xaggay ilaa dhulkaas ruushka ayaa tijaarada saa laysga gedi jiray waxay damceen marka muslimiinta inay bycot ay ku sameeyaan oo cunaqabateen xagga tijaarada ah maraakiibtii marka waxay u wareejiyeen halkaasi u wareejiyeen marka si tijaarada waaweyn oo alaabta halkaa ka imaanaysa hindi iyo dhulkaas oo dhan halkaa intay marto ay yurub toos uga shubanto markaa muslimiintiina marka ay gaajo iyo ta'ahur ay u baktiyaan wakhtigaas weeye marka khidada oo dhan waxaan wax soo saar iyo sahmin iyo midna ma ahayn waxaa waa la ogaayeen cilmiga navigationka muslimiinta aad iyo aad u yaqaanay khidadaasoo dhan oo baaska digaami iyo colomba ay ku dhaqmayaan waxay ahayn awalan laba khido muslimiinta dhulkan joogto in tijaarada laga gooyo taaniyana waxay rabeen muslimiinta ayaa dhulkaa ku faafay marka dhulkaas cusub muslimiinta ku faafay in mulaaxaqo iyo kadabatag lagu sameeyo oo la baabi'iyo taasay marka khidadu ka dambeeyeen taariikhdan qaabka juquraafiga ay noo dhigayaan kullu akaadiib waay macnaha akaadiib waa dad oo u sahminaya maaragta caalamka inay waxtaran kullu akaadiiba waa ilaa waxay ahayd sida haddaba muslimka meel kasta looga tadwiiqinayo looga hareeraynaayo inay muslimka ay sidaa u hareereeyaan taas bay ahayd marka wixii madaarista dadkii looguma dhigin laakiin kutubaha taariikhda iyo duxuudta muslimiinta ka buuxaan xaqaa'iq badanna marka way qarinayaan dadkii marka wax badan ayay jaahil markaas ay ka yihiin nacam allah wuxuu leeyahay alyawma maantan akmaltu lakum diinakum diintiin aan kuuka idinka milay wa atmamtu calaykum aan idiintaam yeelay nicmatii nicmadeyda wa radiitu lakum lislaama diinan diintana raali baan kaga noqday marka wax kale iyo qawaaniin wadciga iyo mabaadi' kale iyo ideolojiyaad kale o dhan ilaahay waxuu ka raaliyaha lama arko diinta islaamka ee maaragtay kitaabka iyo sunnada ku dhisan calaa fahmi salafi saalix diintaasaa marka diin noo ah marka ilaa waa kii yiri nabigu waa dhintay calayhi salaat slam waa kii yidhi ee diintiisu waa baaqi waayo nabiga inuu dhintay maxaa u daliila awalan qur-aankaa sheegay nabigu inuu dhiman doono calayhi salaatu wasalaam qur-aankaa sheegay waaqiciina waa loo arkay wey waxaa u daliilow dhahay qowluhu tacaala ilaah qowlkiisa uu ku yidhi nabiga innaka adiga mayitun ku dhimanayaa ta oo adduunkan kuuma waaraysid wa innahum ayaguna mayituuna waa dhimanayaa marka aakhira laysla aadaya oo markaad aakhira la ysugu tago humma innakum adinka markaa dhammaantiinba yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo cinda rabbikum rabbigiinna agtiisabaad takhtasimuuna aada ku doodaysaan oo qofkii muxiqaha iyo qofkii muqdilkaha maalintaasaa la kala saaraya shakina male nabigeennu inuu muxiq yahay iyo asxaabtiisa iyo ummaddiisa xaqiisa haysta kuwa khilaafsan oo gaaladaana fii kulli zamaan wa fii kulli makaan inay mubdilin yihiin iyagu ay baadil ku taagan yihiin nabigeena calayhi salaatu salaam biabi wambi sal allahu alayh wasalam inta raacsanna inay xaq ku taagan yihiin haddaba wuxuu yidhi geeri keliya arrintu kuma dhammaatee wannaasu dadku idaa maatuu haddii ay dhintaan yubcahuuna qiyaama lasoo bixinaya wadaliilu waxaa u daliila inuu bacfiga uu jirana marka maadaama oo wafaadkii oo nabiga geeridiisii ou sheegay oo uma inakum yowmalqaam cinda rabbikum taktasibuuna munaasabadaasu haddana wuxuu u sheegaa marka aakhare inay jirto inkastou hore noogu soo sheegay oo iimaanka arkaantiisa uu noogu soo sheegay markii uu diinta islaamka uu ka hadlaayey oo islaamka iyo iimaanka ixsaanka uu kala hadlaayey inkastoo marka uu markuu kala qaybiyey oo markaa uu noo sheegay in maaragtay iimaanka arkaantiisa ay ka mid a aakhare in la rumeeyo waddaliilu waxaa u daliila qowluhu tacwa naasu dadkuna idaa maatuu hadday dhintaan yubcahuuna qiyaamaa lasoo bixi doonaa waddaliilu waxaa u daliila qowluhu tacaala uu yidhi minhaa dhulka xaggiisaa khalaqnaakum idinka abuuray oo aadam dhoobaa laga abuuray wa fiihaa dhulkaa nuciidukum idinku celinaynaahoo qof walba hadduu dhinto dhulkaa lagu celinaya ama bahal ha cuno ama bad ha ku dhinto dhulka unbuu aadaya wa minhaa nukhrijukum dhulkaan idinka soo bixinaynaa taaratan ukhraa mar kale marka qiyaamuhu uu dhici doono iyo wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi wallaahu ilaahay ambatakum wuxuu idinka abuuray min alardi dhulka nabaatan idinka soo dhaliyay aabbihiin aadan dhulkuu ka abuuray uma yuciidukum fiihaa wuu idinku celinayaa markaad dhimataan waa laydinku duugayaa wa yukhrijukum hadhow qiyaamana wuu idinsoo bixinayaa ikhraajan soo bixitaan haddaba ma la issoo bixinayaa iyo noloshaas bis maa la ysaga harayaa maye wuxuu yidhi xisaabaa jirta wa bacda albacdi markii la issoo baxana dadku muxaasabuuna dadku waa la xisaabaya oo xumid sayi-aadkiisa iyo xasanaadkiisa la xisaabaya qof walba ilaahay baa la xisaabaya nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam man nuuqisa alxisaabu cudiba qofkii xisaabta lana munaaqashoodo waa la cadaabaya markaasay tiri caaisho marka tir awaley sal allahu yaquulu fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira mu'miniin markaasuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam inamaa dalika alcarb qofka inta loo bandhigo intuu qofka mu'minkaa ilaahay uu dadka ka qariyo ayuu dunuubtiis weliba kuwa yarow tusaya kan ma samayso kan ma samayso kan ma samayso markuu qirto dunuubtii kaloo waaweynaana uusan u jeedin le waxa ka soo socdaa ka daran ayuu ilaahay wuxuu ku leeyahay adduunyadana waa kuu asturay haddana waa ku asturaya ilahay kuwaasaan ugu daray subxaana watacaala allahuma ina allahuma laa tufadixna calaa daahir ard walaa tucadibna fii baadinha nacuudu billahi min khizi dunya wacadaab alaakhir ilaahuna asur aakhriya adduunba wa bacda albacdi markii la issoo bixiyana dadki oo dhan muxaasabuuna waa la isxisaabaya wamaj markii lagu xisaabo wamajziyuuna biacmaalihim camalkoodaa loo jaazinaya xisaabtanki markii lagu xisaabo miisaana haddana la issaaraya wanadacu almawaasiina alqisda liyowmi alqiyaama miisaankii baan dejinayna ma garan waalwasnu yowmaidin alxaqu maalintaa miisaanku waa xaq wey faman haqulat mawaasiinuhu fa ulaa'ika humulmuflixuun kuwii miisaankiisa xasanaadka ay cuslaadaan allaha noo cusleeya fa ulaa'ika humulmuflixuun sidaa darteed waxaa la rabaa salaad kasta markaad tukanaysid tasbiix kasta markaad tasbiixsanaysid inaad ku talagashi miisaankaaga cusle cusle war ku dar war ku dar war ku dartaas inaad ku hayso markaad macaasida ay ku aad nafta kugu sheekeedana inaad tidhaahdo how war bahasha xumadaadaysan cuslaynin war ka fogaaw shilin xaaraama ka fogaaw hadal xun maaragtay ka fogaaw ficil xun ka fogaaw caqiido xun ka fogaaw camal xun ka fogaaw hadhow bahashaa xumida hadday kula cislaato waman khafat mawaasiinuhu ninka miisaadkiisa xasanaadka oo fududaado ee kii sayi-aadka ay cuslaadaan fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum waa kuwa naftooda waayo fii jahannama khaaliduun oo jahannamo ku waarayo talfaxu waay waxaa garaacaya wujuuhahum wejiyaalkooda annaar naarta ku dhufanayso wahum ayagu kaa fiihaa kaalixuna weji feeqan yihiino intay hilibka cunto alla fiihi iskilitoonka soo haray ilaahayna ma cadaaba marka in lagu talagalo waa wamajziyuuna waa loo jaazaynayaa biacmaalihim camalyaalkooda waddaliilu waxaana u daliilo qowluhu tacaala ilaahay uu yidhi liyajziya aladiina macnaa cirka dhulka waxaan u abuurnay ma garatay dadka in la kallifo oo camalkooda aan fiirinno oo markaa kii wanaagsanna wanaaggiisa aan u jaazayno kii xumeena xumidiisa aan u jaazayno liyajziya walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi alard cirka iyo dhulka ilaahay baa iskale oo dadkana ku abuuray oo ku kallifay cayaar ciyaar uma abuurine liyejziya inuu u jaazeeyo aladiina kuwii asaa-uu xumida sameeyey bimaa camiluu xumiday sameeye inuu wejiga ka saaro wayajziya aladiina axsanuu kuwa wanaagga sameeyana uu ku abaalmariyo bilxusnaa middooda mid ka sii wanaagsan aan ku abaalmariyo haddaba marka wuxuu shiiqu noo sheegayaa bacdiga iyo isoo bixinta beeninteedu inay tahay arrin khatar ah waman kadaba bilbacdi qofkii bacdiga beeniyana kafara wuu kufrinayaa waddaliilu waxaana u daliilo qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi zacama aladiina kuwii waxay ku andacoodeen ay sheegteen aladiina kuwii kafaruu kufriyey allan yubcaduu inaan la soo bixinaynin marka maadaama uu sheegtay inaan la soo bixinaynin kaafirnimaa lagu tiimbariyey zacama aladiina kafaruu ayaa yidhi soo maaha marka waxay ku kufriyeen marka bacdiga ay diideen waayo zacama aladiina kuwii waxay ku andacoodeen kafaruu kufri allan yubcauun qul waxaa tidhahdaa inaan la issoo bixin iskaba dhaafin balaa waa laidin soo bixinayaa wa rabbigii baan ku dhaartee latubcatunna waa laidin soo bixinayaa bixin weliba laynkaga hari maayeen tumma latunabba'unna waxaa la idin khabrayaa bimaa camiltum waxaa samaydeen hadhowna jazihiisiyaa farta laidinka saaraya hadda bixinta iyo xisaabaadka iyo waxaas ayagu ay leeyihiin ma garatay aidaa mutnaa wa kunnaa cidaama rufaatan ainaa lamabucuuhuuna khalqan jadiida markaan lafa burburra maana lasoo bixinaa aada leedihiin oy la culus tahay adinka idinla culus tahay ilaahay lama cusla sababta alla subxaana wa tacaala wuu qudro badan yahay oo awood la-aan ma ma hayso midda kale cilmibu uleeyahoo qad calimnaa maa tanqusu lardu unug kasta iyo seel kasta iyo meel kasta meeshay aaday allah waa ku warqaba subxaana wa tacaala wadaalika arrintaas oo inuu ilaahay soo bixiyo oo u jaazeeyo oo cadaabana calallaahi alla korkiisa yasiiru waa ku fududo wax maaragtay dhibaataa kuma hayso haddaba maadaama uu risaalada nabiga uu ka sheekeeyey nabigeenna marka rasuul ah ka horrayso oo keligiis lama soo dirin wa arsala allaahu ilaahay wuxuu soo diray jamiica arusuli rususha oo dhanba mubashiriina iyagoo bishaaraynaya oo dadkii tawxiidka iyo xaqa ku adeeca oo ilaahay caabuda oo risaalada ay wataan oo ilaahay ay ka wadaan ka aqbala janno uga bishaaraynaya wamundiriina ayakuu digaya oo dadkii caasiya oo risaalada ilaahay u soo dhiibay nagala taga yidhaahda cadaabkii uga digaya والدليل waxaana u daliila qowluhu tacaala waxaa ka horay inaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin waannabiyiin waxaan kugu waxyeennay sidaan nabi nuux iyo nebiyaalka ugu waxyoonnay markii la soo tiriyaa layihi rusulan xaal ay yihiin aan soo dirnay mubashiriina dadka ugu bishaaraynaya ahlu xaqa janno iyo dembidhaaf ugu bishaaraynaya wamundiriina dadkana u digaya oo ahlu baadilka uga digaya qofkii ilaahay iyo rusushiisa adeeci waaye cadaab uga digaya rususha maxaa loo soo diray li'anlaa yakuuna si ayna u ahaanin linnaasi dadka calallaahi ilaahay korkiisa xujatun wax gar ah aysan ugu helin bacda arasuul ilaah rusushiisa allah subxaana wa tacaala wuu necab yahay in gar lagu helo qofka caaqilka baad arag dad badan oo caaqil ah qofaa qalad ku samaynaya qofaa waxbuu ka bi'inaya wuxuu ku leeyahay sug hadhow saanaa dhihi kara hadhow saanaa la dhihi kara waxaana la dhihi karaa kaadi badan waa loo gogolbadiya sug ninkan hadhow you gar nagu heli se ugu kaadina ugu kaadina qofkii meel cidlaa ayuu maara qofka degdegta badanna muxuu samaynaa qofkii qalad yar markuu ku arko wixiian soo bixiyo hortegaya hadhow waxaa la adaa ceeba gartii dushaa laga saaray waa bini aadamka caaqilkaahaba aa maaragtay ka suga garta inuu ku dhacayo famaa baalu rabbi alcaalamiin sidaa darteed nabigu waxuu dhaha calayhi isalaatu wasalaam maa axadun akyara min allah ilaahay wax ka kiiro badan lama arko min ajli daalika xarama alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan fawaaxishta iyo zinada midda la qarsadoo lala dhuunto iyo midda bablikaaba ilaahay wuu xarimo wamaa axadun axabba ilayhi lmadxu min allah ilaahayna qofka ayaan ammaan jecel lama arko min ajli daalika madaxa nafsahu isagaa is ammaana sababtoo ammaantoo dhan isagaa iskale xataa qofkii fiican ilaahay soo ma abuurin oo fiicnaanta ma siinin marka maadaama asaga oo wanaag oo dhan ba asagu yahay fahuwa almustaxaqu lilxamd wamaa axadun axabba ilayhi alcudru min allah ilaahay qofka cudurdaar ka jecel macnaa qofka inuusan garta uusan ku helin wax ka jecel lama arko min ajli daalika arsala arusul wa anzala alkutub si aan gar loogu helin ayuu kutubta usoo dir rusul soo diray ilaahayna wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walowlaa an tusiibahum musiibatu maa qadamat aydiihim fayaquulu rabbanaa lowlaa arsalta ilaynaa rasuula fanatabica aayaataka wanakuuna min almu'miniin haddii aan laga cabsanaynin markay musiiba ku dhacdo inay dhahaan rususha maxaa maaragta yacni nala kugu soo diri waa mu'miniinaan noqon lahayn si ayna markastaa u dha rusa loo soo diro maxay dhihi jireen qaaladii waaqsamuu billaahi jahda aymaanin lain jaa'ahum nadiirun hadduu u yimaado layakuunuuna ahdaa min ixda alumam ummadda kuwa ugu hanuunsana noqonayna falammaa jaa'ahum nadiirun maa zaadahum markuu nadiir u yimid uma ziyaan ilaa nufuura qoraysh waa kala cararay awal waxay wallahi kuwaas yahuud annagaa ka fiicnaanay yahuudnana waxay dhihi jireen nabiyaa dhowaaday lasoo bixinaayo oon raaci doonaa lain bucita lanatabicannahu walanaqtulanakum qatla caadin wa iran nabigaa soo dhow lasoo bixinayo haddii lasoo bixi waan raacaynaa gan baan idinka siinayna falamaa jaa'ahum maa carafuu kafaruu bi markay arkeen nabiga oo yaqaaniin oo yahuud noqon waayo waaba diideen soo ma marka allah wuxuu rabaa subxaana wa tacaala inaan gar lagu helin sababtoo ninka weyn oo caaqilka aa iska ilaaliya oo deggan oo rasiinka in gar lagu helo qofku waxay sug meel cadaan qaasiinoo kule famaa baalu rabbi alcaalamiina subxaana wa tacaala nabigeennana calayhi salatu salaam xujadii waa uu gaarsiiyey qof walba si aan loo dhihin waxaa weeye tabliiqii ayuu maarata taqsiir oo ku sameeyey soomaan oo laga marqaati kacay culummadana waxaa laga rabaa inay tabliiqa ay sameeyaan dadkana inay maaragtay xaqa ay qaataan taasaa laga rabaa marka la iska jiro kutubaha la akrinaa iyo mawaacidda waa risaaladii nabiga waxaa meesha lagu akrinaa waa risaaladii yaan la sahlani ninki waxaa la yidhi nin nin seediyaa nin usoo hoydaa la yidhi wiil yar ah markaasu waxaa la yidhi isagoo hurdahaa legii loo keenay legiiba hadda isagoo hurdaa cuna hadhow waxuu ka cabsaday ninkan in la yidhaahdo legii xalay lama siina sidii waa calwasaadaya markaas yidhi maqal wiil yahow waxa aada cunaysaa legi waayo san calwasaad iyo dheelalaago kuu gellayo iska jir intabi hadda culummadu waxay idiin akrinaysa gaar ahaan waa risaaladii nabiga waa waa risaaladii markaa iyo dheelalaabo idinku gelina si fiican dhegta anugu furna maaragtay laga faa'iidaysa insha allahu tacaala wa awaluhum rusushaa waxaa ugu horeeya nuux weeye calayhi salaam nabi waa ka horreeyey nebiyullaahi aadam oo loo waxyooday iyo nebiyaal kale laakiin ayagu waxaa weeye dadku calalfidray ahaayeenoo kaana annaasu ummatan waaxidatan cala tawxiidiga ku sugnaayeen ilaa kun sano ma garan markii aakhir tobankii kunkii sano markii uu dhammaaday aakhirkeedii ayaa marka dadkii saalixiinta ahaa oo ugu dambeeyey ayuu shaydaanku dadkii wuxuu ku yidhi sida bukhaari ibnu cabbaas uu ka wariyey dadkan waa dad fiican xoogaa taalooyin iyo waxaas aan u samayno soo ma markaasaa loo sameeyey toban casarba maaha waa kun sano macnaa toban qarni kun sano toban qarni ayay tawxiidka ku sugnaayeen yacani alf sano waa ay maaragta ay tawxiid ku sugnaayeen oon shirki jirin casharata quruun kabacdaa marka shirki uu soo darriyey shirkiga markuu yimidaa nuux lasoo dira marka calayhi isalaatu wasalaam wa awaluhum rususaa nuuxa ugu horeeya wa aakhiruhum aakhirkooda nebi moxamed moxamedun waaye waddaliilu calaa ana ana awalahum nuuxun inuu yahay calayhi asalaam qowluhu tacaala uu yidhi inaa awxaynaa ilayka waxaan kuu waxyoonay waxyi kamaa awxaynaa ilaa nuuxin saan ugu waxyoonay iyo wanabiyiina min bacdi nacam marka rususuu ugu horeeyaa wa ilaa waxaa weeye dadkii hore aadam iyo waa loo waxyoon jiray iyo maaragtay durriyadiisii iyo marka risaalada qolo ka qaday lama arko qolo aan risaalo ina soo gaar lama arko ilaa rabbi wuxuu leeyahy shiikhu wa kullu ummatin ummad kastaba bacaa allaahu ilayhaa rasuulan rasuulaa loo diray oo ilaahay tawxiidkiisa gaarsiiyo oo shirkiga ugu digo ilaahay wuxuu leeyahy wa in min ummatin ummad ma jiro ilaa khalaa waxaa tegay fiiha nadiirun mid u digaayo walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuulan ummad kastaba rasuulaan ku bixinay rasuulkaa dacwadiisa maxaa tabeello aho halhaysa an icbudu allah waryaadooy ilaahay caabuda allah keligiis hala caabudo wajtanibu daaquuta daaquudka ha laga fogaado nacam ya'muruhum waa kullu ummatin ummad bacata allahu ilayhaa rasuulan min nuux laga bilaabo ilaa muxamedin ya'muruhum rasuulkaa mid kastoo rasuulkaa wuxuu faraa ummaddiisa bicibaadati illaahi waxdahu allah keligiis inuu la caabudo nacam bicibaadati illaahi waxdahu allah keligiis in la caabudo ayuu farayaa wayanhaahum wuxuu ka reebayaa can cibaadati daaquuti daaquudka in la caabudo daaquudkuna waa wax alla wixii ilaahay kaa leexiyaa layidhahdo ood uga mashquulso waa noo sheegi doonaa wadaliilu waxaana u daliila qowluhu tacaala qowlka alle uu yidhi walaqad bacadnaa waan soo bixinay fii kulli ummad kastaba ummatin ummad kastaba rasuulan rasuul xag alle la soo biray muxuu ku leeyahay rasuulkaasi muxuu wataa an icbudu allaah allah kaligiis caabuda oo rabbigiina cibaadada ku kali yeela wajtanibu daaquuta daaquudkana ka fogaada waa laa ilaaha ila allah ilaa icbud allah ila allahay ka dhigan tahay wajtanibu daaquuta laa ilaahay ka dhigan tahay nacam waftarada allaahu ilaahay wuxuu ku farad yeelay calaa jamiici alcibaadi addoommadoo dhan alkufru bidaaquuti daaquudka inay ku kufriyaan wax alla wixii ilaahay kaa mashquuliya binisba laka daaquudu ku yahay wax qooqay waayo oo dadkana qoojiyo iyo waliimaanu billaahi iimaanka ilaahay in la rumeeyo subxaana wa tacaala oo la waxido qaala ibnu alqayim raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi addaaquutu daaquudka maa shay waaye tajaawaza bihi alcabdu addoonku oo ku dhaafo xaddahu xadkiisa xadka ilaahay kuu jideeyey waxaad kula xadgudubto waaye oo min macbuudin mid la caabudo ah ow matbuucin ama kula raacsana ow mudaacin macnaa mid ayaad xadkii alla dhaaftayoo waa caabudo ama sharcigii wax khilaafsan ayaad ku raacday ama aada ku adeecday soo maa wax ilaahay xallilay oo ku yidhi waa xaaraam waa ka adeecday waa ka qaaday wax ilaahay xalaaleeyey oo ku yidhi waa xaaraam ama wax xaraam oo ku yidhi waa xalaal waa ku adeecday asagii baad caabudday ama cibaadadiisaa ugu yeertay ama adigii baa in lagu caabudo maaragtay dalbaday waxaasoo dhan marka waa dawaaqiidu waay nacam sababtoo xadka ilaahay kuu jiray addoonnimada ahaa oo ilaahay inaad caabuddo sharcigiisa aad ku caabuddo ayaad marka aada dhaaftayoo nin oo maaragtay shaadi ka ka baxay ayaad noqotay qaala ibnuqayim raximahu llah wuxuu yidhi addaaquutu maa tajaawaza bihi alcabdu addoonku wixii uu ku dhaafo weeye xadka xadka ilaahay u dhigay saadii iyo shaadii loo dhigay oo min macbuudi mid la caabudo oon cibaado xaqu lahayn aad caabuddo ow matbuucin ama mid la raaco wax in lagu raaco uusan xaq u lahayn oo sharciga ilaahay khilaafsan ayaad ku raacday ow mudaacin mase mid la adeeco wadawaaqiitu aayaddana waxaa u daliil qowluhu tacaala uu yidhi ama gadaal nooga keeni doonaaye faman yakfur bidaaquuti wayumin bi asaga gadaal nooga keeni doona wadawaaqiitu kuwa ilaahay maaragta yacni oo looga mashquulana kaiiratu waa badan yihiin ru'uusuhum waxaa ugu madax ah khamsatun shan wey ibliisun lacanahu llah isagaa daaquud ugu sarreey ilaa waa ku dhaarta wuxuu yidhi qaala fabima aqwaytanii laaqcudanna lahum siraadaka almustaqiim jidka toosana u fadhiisanaya uma la'aatiyannahum waxaan uga imaanaya min bayni aydihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu aktarahum shaakiriin dhinac walbaan uga imaanaya waa baadiyeynaya nacam wadawaaqiitu kahuuratu waaye wa ru'uusuhum khamsatun ibliisu lacanahu llah waman cubida wixii la caabudo wa huwa raadin asagoo raadi cubidda ayaa fiicna oo shaqlataan xoogaha shaqalkan aad u laxni badan yahay ee matnigan oo shiiku u sharxay waman cubida qofkii la caabudo wahuwa raadin asagoo raali ka ah qof ayna aniga hala caabudo haa hala ii yeerto aniga weli baa nahay mushkila hadday kugu dhacda ii yeer kaas marka wuxuu ka raali noqda in la caabudo waa daaquut midaa laga sheegi jiray gabdha ajaanibaa hortiisa jooga ee wejigiina bannaan yahay berri heesaan kugu shafeeca uu leeyahay yaa u yidhi adiga shafaaca yaa u sheegay isaga inuu u shafeeca in kale ilaaha og marka taasoo kale looga baahno waman dacaa naasa qofkii u yeero ilaa cibaadati nafsihi aniga hala i caabudo qofkii yidhaahdo iyo waman iddacaa qofkiina aniga hala i caabudo waa daaquut wey waman iddacaa qofkii sheegto shay-an oo min cilmi lghaybi cilmi lghayb sababtoo cilmi lghayb ilaahay baa iska ah caalim lghayb falaa yudhiru calaa haybihi axadan uma daahiriyo ilaa man irtadaa min rasuul qof rasuulow raalli ka noqday oo malaa'igta iyo ambiyada maaha ayadana intuu rabo ilaah u sheega intuu rabona waa ka qariyo waxyaa laga qariyay saacaddaa kamid aysa waxba ka ogey rasuulku rasuulsha cilmulgayb mutlaqa ma og intii ilaahay ogeysii ogtaha sababtoo nabigeena calayhi sala sl arrimaa dhacaysa waxyigaa ka soo dhaa waxba kama og xaaskiisa markii la bit lama sabitay caaisha radi allahu canha bil dharo waxayba sugaa soo maha olay haddaad dembi gashana dembi dhaaf weydiiso haddii kale ilaaha ku beri maaragtay yeeli doono meel la isku wareeray iyadoo la jooga iyadii ooyinta ay ka baday aayaadkii nabiga ay ku soo degen ina aladiina jaa-uu bilifki cusb ilaa qowlihi ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluun beri bay ka yihi soo maha culimmadu waxay dhahen hadduu waxayga iska lahaan lahaa isagaa iska sheegan lahaa laakiin shuqul oo ku leeyahay lama arko nacam ilaahaa barkaanka wuxuu uhi qul laa qul laa aqulu lakum cindii khazaa-in lah walaa aclamu lhayb hayb mutlaqa ma og wixii ilaahay ogeysiiye maaha waxa uu nooga hadlo qaybiyaan waa wax loo waxyoodo ilaa looga waxyoodo ma oga nabiga calayhi salaatu salaam marka qof kale oo ka sokaysa u ogaan kara iyo waman xakama kuwii xukuma qofkii ku xukuma bikayri maa anzala allah sharciga alle waxaan ahay qofkii ku xukuma asaguna waxaa weeye waa daaquud waa usoo noqon doonaa alxukm bikayri ma anzala allah wadaliilu waxaa u daliila qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi laa ikraaha isku qasab ma jiro fi diini diinka macnaa qofka diinta laguma qasbi karo wa ilaa jihaadka waxa loo jihaada waxaa dadka diinta ka fidnaynaa in laga hor istaago wa dadkaas hadday joogsaan ay dhaan dizyaan dhiibeyna waa laga qaada ama ha ahaadeen maaragtay ahlu kitaab ama majuus ha ahaadeen waa laga qaada qad tabayana rushdu hanintii waa cad yahay min alhayi baadilnimada xaq iyo baadilka waa kala cad yihiinoo xaqa waa abyad waay waa loo jeeda ee faman yakfur qofkii ku kufriya bidaaquuti daaquutka qofkii ku kufriya wa yu'min billaahi ilaahayna rumeeyo faqad istamsaka waxau qabsaday bilcurwati alwufqaa xariggii oo adayga badnaa oon go-oynin ayuu qabsaday la nfisaama lahaa oon go-oynin marka qofka tawxiidka ku dhiga daaquudkana ku kufriya oo laa ilaaha ila allahu yidhaahda ee ku kufriya wax alla wixi maa yucbadu min duuni illah cibaadada iyo tawxiidkan ilaah u sugo xarig weyn buu cuskanya waa kelimatu najaat wey marka alxukm bikayri maa anzala allah haddaan wax yar aan dul istaagno ilaahay sharcigiisa waxaan ahay in lagu xukumo arrin qalad aad iyo jariimo aad iyo aada u weyn ilaahay khalqiga asagaa iskale alaa lahu alkhalqu waalamr khalqiganaa iskale amriga diintan asagaa iskale waa in sharcigiisa iyo xukumkiisa lagu xukumo xukumkaas sharciga lagu xukumna waxay ka mid tahay min tawxiid arububiya ilaa waa rabbinimada alle subxaanahu watacaala ilaa asagaa sharcigana dejiya khalqigana maanta ma arkaysa asagaa abuuray subxaanahu watacaala sababtoo asagaa koonkan ku tasarufa sharcan wa iraadkanba asagaa ku tasarufa soo maa sidaa darteed dadka raacsan dadka ilaahay keyrkiisa wax ku xukumayo dadka ilaahay qayrkiisa wax ku xukuma dadka raaca waxaa loo bixiyaa arbaab ittakhaduu axbaaram warahbaaram arbaaban min duuni illaah sababta arbaab maxay ugu noqdeen min duuni illaah wixii ilaahay xalila intay waa xaaraam yidhaahdaan ama wixii xaaraamka waa xal ay yidhahdaan ay ka rumaysanayaan ma aragtay nasaaro iyo maanta dhan waa la shira wixii jir xalay ma jirto waxaas waa la xalay raahibkaa xalilay raahibkaa kuu dambi dhaaf hayahuu leeya waa ka qaadanaya marka asagiyaa maaragtay musharic u ah marka arrintaas waa dembi aada iyo aada u weyn sidaa darteed waciid weynaa ku soo arooray qofka maaragtay ilaahay kayrkiisa wax ku xukumo oo mar ley iimaanba ma laha falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii maa shajara baynahum ma rumaynayaan ilaa ay kaaga xuguntamaan wixii ayaga dhexdooda dhaca aayad badanna waxay leeyiin waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun qofkii ilaahay kayrkiisa wuxuu dejiyaan wax ku xukma waa gaal fa ulaa'ika hum alfaasiquun fa ulaa'ika hum aldaalimuun marka kufrigaasi ma kufri mukhrij oo diinta ka bixiyo gaalnimo maxdi ahaa mase waa dembi culimmadu waxay yidhaahdaan horta kaafir waa la dhihi kara ilaahaba gaal ku magacaabay kufrigaas kufri asqara noqonaya iyo kufri akbar noqoyahay qofka ilaahay kayrkiisa wuxukuma gaal inaad tiraahdo dhib ma laha laakiin gaalnimada macnaheeda ayaa maaragtay tafsiir u baahan culummadu marka saddexay u kala qaadeen mar waxay leeyihiin ilaahay kayrkiisa in soo deji wax lagu xakumo oon diinta ahayn oo qawaaniin iyo wax hawo oo qofku wax ku xukumo waa gaalnimo waa goorma hadduu ictiqaadsan yahay xukumka alle inuu baatil yahay inuu rajci yahay muta'akhir yahay munaasab inuusan ahayn in maaragtay in lagu xakumo inaysan dawd ahayn qawaaniinta iyo waxyaalahaas iyo ahwaada markaa inay ka fiican tahay oo xukumkii allana oo caayo oo ku ciyaaro oo maaragtay wax xun oo ku sheego biitifaaq alculamaa taasi waa gaalnimo arrintaas laakiin waxay yidhahdeen hadduu leeyahay diinta ilaahay waa fiican iyadaana fiican ugu fadli badan laakiin waxaa u geeya rishwo ama uun maaragtay cabsi waa la isoo weeraraa iyo waxaan macnala u ku marmarsoodo waxaa leeya waciid adag buu mudan yahay oo shadiid ah laakiin annagu ilaaha qalbigiisa ku jira waxaa og laakiin lama gaalaysiino lama gaalaysiino laakiin waxaa jira qofka hadduu xaqi uu ku ijtihaado qof culummo ah ama qof caamiga oo sharciga ilaahay weydiiyo oo dadaayo oo sidii wax loogu sheego ama kutubta uu ka arko uu ku xukumo laakiin qalad ay noqoto qofkaas isagu ajar u leey waa muqdi laakiin ajar u leey idan alxukm bikayri maa anzala allah waa arrin khatar a wey marna kufriyay gaarsiin kartaa marna cuquubo weyn bay gaarsiin kartaa in laga digtoonaayo tan kale dad badan waxays alxukm maanzala inay xaakimka iyo xuduudda haysato qof walba waa haysataa macallin haddaad tahay iyo mudiir haddaad tahay iyo aabba haddaad tahay labadaada naagood alxukm waa inaad xugba asalkala xukunto owlaadaada dadka haddaa kaaba qabiilka haddaa mudiiru sharika aa tahay dadkao dhan waa inaad cadaalo ku xukunto naftaada waa an taxkuma bimaa anzala allah dad badanaa dadka oo xukaamta aada u kufrisiiya xaakim bikayr ma ansa isaga naftiis hadaa weydiisana waxaa dhici karta sharciga ilaahay inuu daba marsan yahay hor adiga naftaada waa awoodaa naftaada ma ku xukunto sharciga wixii xalaala ma ka reebtay xaaraama ma ka reebtay mayuu ku leeyahay horta adiga naftaada marka hore takfiir ilaa dadka kale ceebihiisa in loo jeedo waa fiicanta marka arrintaas weeye in la sahladana ma ahano haddii inta diintii dhammaan la tuuro qawaaniin iyo balaayo laska keensado waa waxa isticmaarku noo keenay waay balaayada uu noo keentay hadhowna dadkii maskaxdooda maanta ma arkaysaa gashay oo aanba laga dhaadhici karinba in diin wax lagu xakumi karo nacam haye marka waxaasoo dhan inay dawaaqidiin waxaa u daliila qowluhu tacaala ilaah qowlkiisa uu yidhi laa ikraaha qasam ma jiro fi diini dood qad tabayana rushdu hanuunkii wou cadyahay min alghayi baadinimadii wou ka cadyahee faman yakfur qofkii ku kufriya bidaaquuti daaquudka oo wayu'min billaahi ilaahay rumeeye faqad istamsaka wuxuu qabsaday bilcurwati alwidqaa xariggii oo maaragtay adayga badnaa nacam الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
ومعنى ها ومع وهذا معنى لا إله إلا الله ساس الشيخ ومعناه لا إله إلا الله وكلوه وفي الحديث وحاقصنا رأس الأمر أرنت مدحيد الإسلام إسلام أرنت الدين كان إسلام مدح مدح كان معنى التوحيد وجهه نعم توحيد كان لو وجهه وعموده لفدبر كيسنا وتيرك وكتاغين الصلاة صلاة مركع haddaan tawxiidka qofku islaamnimadiisa uusan ka dhisanoo shirki uska fogaanin diintiisa madaxay ka go-an tahay wa camuuduhu salaad salaaduna waxa weye waa udubdhaxaadkii waaye iyo tiirkii iyo lafdhabarka qofku hadduusan dhabar ka jabayn misaayi karaa marka waxa weeye qof aan salaad tukanna diintiisa lafdhabarkay ka jaban tahay wa dirwatu sanaamihi kuruska ugu soreeyo meesha ugu soreyso lasoo calaamsadana aljihaadu fii sabiili illah jihaadka buy sababtoo jihaadka haddii uusan jirin ummaddaba dee mugdiga ku jirta nin walbaa cagta iska marina yuushiku an tadaa calaykum alumam waay soo nabigu sheegay ummadaha inay suukiin yeertaan baa laska dhici karta kamaa tadaaca alakalatu ilaa aqsaacatiha sida dadka oo zabta cunayo ay xerada badar ku jiro isugu yarta kaalaya cuna ilaa badar lagu yeero welimaa yaa kaa ceshanayo muslimiintana waa saas o kale ilaa jihaad ma jir wax ka ceshanaa ma laha markaasay dheen qaaluu amin qilatin yaa rasuula allah ma yarna qaala laa bal antum kafiiruun laakiin qiimo lihdinoo walaakinakum gufaa'u ka gufaa'i sayf taad xoor baatiino wax qiimaa caalamka laydin oogima sababtaa caalamka waxa la isku yaqaana in waxayga iida soomaalidaa dhijir ninaan waran kaa reeb wacad kaama raba dad muslimiina dhexdiisa soo maaha marka intaasoo muslimiina wax difaaca malan haiska seexdeen maxaquul ma waxaase la yaab le yani niman xataa wadaaddo diin sheeganaya inay dhaheen gaalada ha loo seexseexdo yaanba la taaban war waxaase orgi ay duwaa kusoo ariga yuraa laga yidhahdo ummad dhanoo muslimiina las yuryaan xatee laga dhihi biayi kitaabin am biayisan am biayi caqli waxaasoo kale wax lagu hadlo maa ilahay in laga cabsado waa subxaana wa tacaala yacni dawladda xa dawladahan ogolayn in karaamaadkooda lagu cayaaro islaamkii dhan karaamaadkiisa lagu cayaarlayra mana banaano in yacla iska yidhaahdo بأي كتاب بأي سنة حقي عقل قاسي إيمانك على ذكر فسبحانه قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين مركا محاد ومسلمين محلوي إلا هشب بار كذا قيل نافق قيل مركا أجيته كرسة وصر هذا بارك سو ما موقنا إسلام كانوا صا أم مقدار إسلام ما تكون أم مقدار عزتي سي كرامتي سي آل مساعدته هو السيدة لقلي بس أنا أرى لقلي سببت محوى جهاد كالوا ابن تيمية محوى هذا wuxuu dhahay axaadiidta nabiga calayhi salaatu wasalaam badankeeda salaada iyo jihaadka ku tacalluqaa qur-aankana waa sidoo kale waa anaa marka waa fasiray yacni anaa dawqayga hadday saxtaana waa kaas haddii kalena ilaahay rasuulkiisa beriya ka yihiin salaadda waa diinta lafdhabarkeeda saas axaadiidta loogu badiyey jihaadkuna waa ummadda cizadiisii waa ilaa ummaddii kayaankeeda ma jiro biduuni jihaad soo maa marka ikhwaatii diintii aan la khaldin ilahi halaga cabsay subxaana wa tacaala soomaalidu waxay yidhahdeen horniyahow dadka xataa oo markay kaftamaayaan warniya waxna waa rag iska dhicin waayo waxna waa diin ilaahay wixii rag iska dhicin oo maaragtay muran iyo harjajada dee oo waa fadhi kudirirka la taga ma garan laakiin wixii diina waa muqadas yaan maaragtay aan la taabanin soo maa waa la ogyahay qof kastoo caqli iyo diin leh makaanada jihaadka islaamka uu ka leeyahay fii kulli qudr wa fii kulli makaan waa la ogyahay marka de waxa weeye rag iska dhicin iyaysan maaragtay diintii muqadaska ahayd yaysan maaragtay yani dadka aysan maaragtay aysan taraarixinin nacam wadirwatu sanaamihi aljihaadu fii sabiili illahi wallahu aclam ilaah baa ogow dhahay wasala allahu calaa maxamedin waalihi wasaxbi wasalam ilahay waxaan ka rajaynaa subxaana wa tacaala in nabigeena maxamed ahaa ilaahan ku mahadinaa subxaana wa tacaala nabigeena maxamed ahaan aleyh khayr ha nooga jeezay jaza allahu cana maxamedan khayra maa jaaza nabiyan can ummatii wa rasuulan can qowmi iyo saxaabadii iyo dadkii culimmadaa cilmigaana soo gaarsiiyey شيخي كتاب كان ألفين شيخ محمد عبد الوهاب إلى خير قصة لو دم دافو الشيخ صار عثيمين أنا حقا وحلق بين الله نور دافو اختيار كان ماشي أنا سجدت ميد لله إن حلقة علم عمرانة إلهي سبحانه وتعالى دم جود هدافو هذا علم جوح عاد يادو قيمة بدنوه هذا اللي بيبيض الشعر إن كوس وختمه علم كرامة شرف كيسة نشاعر وحويل العلم فيه حياة للقلوب كما taxya albilaadu idaa masaha almataru cilmiga waxaa ku jiroo dhahay quluubta ku noolaata sida bilaadaba ay u noolaato markuu roobka u taabto waad ogtiin abaarta hadda waddanka uu soo mara iyo marka roobka lala sii loo barwaaqooyo lacagtii hala diro hala diro la dhahayo waa xoogaa waa la nasabaryaan soo maa markaasuu wuxuu yidhi haddana alcilmu yajlu alcamaa can qalbi saaxibihi kamaa tujlii sawaada dulmati alqamaru alcilmu yajlu alcamaa indhala-aantu wuxuu ka faydaa can qalbi saaxibihi qofka qalbigiisa kamaa yujlii siduu u faydo sawaada dalmat mugdiga maaragtay madowgiisa alqamaru bisha adoo mugdi ku jira bisha marka ugu soo baxdo soo maarata mugdigu kaama fayd maayo haddee yacni matalan intaas hadda mas'alahan buxuud ku samaynay oon intaa darsi qof walbaa markuu aqoon u yeesho oo la baxday soo mugdi badan kama fayd maayo laa shaka ee zuhri wuxuu yidhi maa cab maa cubida allah bimidli ilcilm wax ilaahay lagu caabud oo cilmi ka mida ma jiro nin kaleo shaacirna wuxuu yidhi walaysa dulcilmi bitaqwa ka jaahila qofka taqwada iyo cilmiga yaqaano jaahil lama aha lamid maahanu dhaha walalbasiiru ka acmaa maa lahu basaru nin wax arkaayana nin indhalo oon basar lahayn arag lahayn maaha maymun ibn mahraan wuxuu yidhi ina mahala alcilmi fi lbeledi ka maali ay maala alcaali haa ina mahala alcaalimi fi lbeledi kamahali caynin cadbatin fi lbeled ninka caalimka markuu magaalo uu joogo dadku wax barayo waa il macaan magaalo biyahoodu ay dhanaan ay yihiinoo ceel biyo macaan uu ku jiroo kale saytaa ceelkaa biyo macaan soo kuma fiicno cilmi waa saas oo kale cilmi naafi iyo camal saalixa soo nama jiro khidmadi bacdi darsi raggi sal allahu calaa maxamedin ali saxbi wasala ilah intaana ka bixna insha allahu tacaala hal usbuuc fasaxaa la qaadanaya labada janawari ama saddexda insha alla soo sheegi doonaa haddana arbaciin nawaawi ayaan insha allah isagana akri doona insha allahu tacaala si isagana insha alla laga faa'iidaysto laakiin saddex minoo ka horeysa bayquniya manduumat lbayquniya oo mustalax alxadiidan akrin doona si hadhow markaan arbaciinka sharxayna culuum lxadiid wax la yidhaha nagu imaana mustalax alxadiid si aan xoogaa qofkii yaqaanana muraajacay u noqonayn qofkii kale marka saddex minaa nagu fila saddexaasi markaan akrino arbaciinkan isagana insha allah aan akrinaynaa culuum badan aan ka faaidaysan doona insha allah shaacabdilhaab waa kan isaga barnaamijka loo sheegi doona insha allah taala